faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wacan oo wanaagsan halkan waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgallo ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose ku dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab qof looga shakisan yahay inuu qabo caabuqa covid nteen kana mid ahaa dadkii la karantiilay oo maanta ku geeriyooday magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland
dowladda kenya oo mar kale dib u bilowday derbiga ee ka dhisaysa xuduudda ay la wadaagto soomaaliya xilli halkaasi ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland
booliska magaalada cadaad oo bilaabay olole ay dadka shacabka kala shaqaynayaan nadaafadda deegaanka xilli roobabka gu'a ay ka da'ayaan maamul goboleedka galmudug
maamulka magaalada baydhabo ee gobolka baay oo amarro culus duldhigay shacabka magaaladaas sheeganaya inay wacyigelin ka samaynayaan cudurka covid nteen
iyo taliska asluubta soomaaliyeed oo maxaabiista ku xihan muqdisho u qaybiyey agabka loo isticmaalayo ka hortagga covid nteen intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeenay rediyo cadaada ugu doorka roon balse iminkii haatan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa habeennimo axada isniin ayaa soo gelaysa taarikhdu waxay ku haastaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaj sanadku waa laba kun iyo labaatan warka oo dhan caawa waxaa idinla socodsii doona anigoo ah maxamed axmed aadan iyo weliba saabriin xasan maxamed mahadsanid haybe taliska ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose ku dilay saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab galad maxamed ibraahin ayaa inoo dhammaystiraya kornel cismaan shabeel oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee hogaaminaysa howlgallada ka socda shabeellada hoose ayaa sheegay inay dileen boqol afartan iyo laba qof oo ka mid ah xarakada al-shabaab cismaan shabeel oo la hadlay warbaahinta reediyo cadaado ayaa intaasi ku daray in labaatan iyo sagaal ruux ay dhaawaceen halka toban iyo sideed kalena ay xabsiga dhigeen waa sida uu hadalka u dhigay jannaalo waa la socotaan waxay ahayd saldhiggii ugu weynaa ee argagixisada jannaalo waxay ahayd marinka iyo dhaqaalaha meesha ay ka helaan iyo wadooyinka iyo gobollada oo dhan isku xira haddaanu nahay ciidanka qalabkiisida xoogga dalka soomaaliyeed alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax khasaaraha oo na soo gaaray annaga ciidan ahaan dhimasho iyo dhaawac ma jiraan haddaan ka warramo dhinaca cadowga dhimashadoodu intay indhahaygu qabatay haddaana been sheegin waa boqol afartan iyo labo dhaawacu waa sagaal iyo labaatan maxaabiis ahaan waxaan u haynaa sideed iyo toban waxaanu ka qabanay hub noocyadiisa kala duwan kow iyo labaatan qori oo isugu jira baasuuki aakeeyo iyo beekeemyo dhammaanna gacantaan ku haynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka janaal idiin ballanqaadayaan saan cadowga idinkaga xoreynay inaysan dib dambe idinkuga soo noqon doonin waanu sifeynay dhammaan hareeraheeda waana daba soconnaa waa bacsanaynaa saddex meelood bay ku carareen saddex meelood saddexdii meeloodna ku daba joognaa ilaa iyo haddana firdhadkoodii meel ay mareen iyo meelay ku baxeen lama yaqaano insha allahu tacaala waxaanu idiin ballanqaadaynaa inaanu dhammaan gudaha dalka ka sifeyn doono haddii allah wooda lay ogolaado waxaa kaloo jirta sidaad la socotaan shacabkii soomaaliyeed ee reer janaale oo ay dhibaateeyeen oo magaalada daafaheeda ilaa iyo marka u qaxay waxaanu ku soo celinay magaaladii kun iyo shan boqol oo qof waxaanu u qaybinay raashin noocyadiisa kala duwan dadkii oo macluul u baktiyey oo gaajo u baktiyey oo haraad u baktiyey waxay laayaan iyo waxay barayaan iyo waxay gacanta ka jiraan ay ka dhigeen ay ka caradeen waanu ku soo celinay shacabkii magaaladii waa furan tahay ganacsigoodii waa u ogolaanay dukaamadoodii si xoray waxay u shaqaystaan waxaanu kaloo u qaybinay raashin kun iyo shan boqol oo shacab ah oo isugu jiraan dumar iyo caruur oo taliyaha ciidanka dhulka iyo annagu aan u qaybinay hadda waxaa kaloo jooga taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage howlgalkaas ayaa intiisa badan waxa uu sheegay in ka fuliyeen deegaanka janaal ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo ciidamada ay kala wareegeen toddobaad ka hor xarakada al-shabaab qof looga shakisan yahay inuu qabo caabuqa covid nneteen kana mid ahaa dadkii la karantiilay ayaa maanta ku geeriyooday magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland sida ay ku faahfaahinayso war-soo saaraha caawa saabriin xasan maxamed waxaa maantay magaalada garowe lagu aasay qof ka mid a dadkii looga shakisanaa cudurka coronavirus kaasoo xalay ku geeriyooday xarun lagu karantiilo dadka lagu hela calaamadaha cudurka oo dhowaan laga hirgeliyey garowe waxaa meydka gelbiyey shaqaalaha caafimaadka oo xiran dharka iyo qalabka looga gashanto cudurka wasaaradda caafimaadka puntland weli kiiskan si cad ugama aysan hadlin balse qoraal kooban oo ay soo saartay waxay ku beenisay inuu jiro wax kiis ah oo cudurka coronavirus ah waxaa kale oo ay sheegtay inay sharciga la tiigsan doonto dadka wararka been abuurka ka faafinaya cudurka isku soo wadaduuba waxa keliya oo ay puntland ku beenin karto ama ku xaqiijin karto jiritaanka cudurkan waa marka uu soo baxo natiijada baaritaanka lagu sameeyey dadka la karantiilay ee ku jira qofka geeriyooday ayaa lagu yidhi qoraalka magaalada garowe ayaa maalin ka hor waxa ay dowladda soomaaliya gaarsiisay qalab looga hortago covid nneteen ee wadamada afrikaanka ah uu ugu deeqay maalqabeen u dhashay dalka shiinaha ee lagu magacaabo jegma dowladda kenya ayaa mar kale dib u bilowday derbiga ay ka dhisaysay xuduudda ay la wadaagta soomaaliya xilli ay halkaasi ka daagan tahay xiisad u dhexaysa dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo jubbaland galad maxamed ibraahim ayaa faahfaahinaya dowladda kenya ayaa mar kale ku dhawaaqday xadgudub ay ka sameynayso dhulka soomaaliya iyadoo oo dib u bilowday dhismaha derbiga ay ka dhisaysay xuduudda ay la wadaagto soomaaliya ee dhanka gobolka gado soona gashay dhulka soomaaliya arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey korneel aadan roofle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan gobolka gado taliyaha ayaa sheegay in dhismaha derbiga markii hore ay ka horyimaadeen dadka shacabka sanadkii balse ay kenya go'aansatay inay mar kale dib u bilowdo korneel aadan ayaa intaasi ku daray in kenya ay derbiga ka dhisayso in ka badan konton kilomitir oo wareega ilaa xaduudka raaskambooni hase yeeshee shacabka soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn arrintaani dowladda kenya oo dabceedii nacasnimada ahaa sii labanlaabtay waxa weeye heeshayna kuwa tiro yar oo aaqibalaawayaal ah waxaan doonayaa marka inaan ku horumaro soomaaliya toddobaadkii aynu soo dhaafnay labaatankii bishan laga soo bilaabo ilaa maanta kenya waxay ciideenna xalaasha ahe hooyo ka dhisaysaa derbigii ay doonaysay inay ku banaysato dalkeenna bad iyo biriba waxaa laga soo bilaabaa raasiga kamboni oo laba kun sideed iyo tobanka intay isku dayeen inay dhisaan shacabka soomaaliyeed iyo horaantii laba kun sagaal iyo tobanka ay ka hortageen raasiga kamboni hoolaawo jeer iyo kulbiyow inta ka dhexayso dhul ku dhow konton kilomitir ka badan bay hadda dhisnuhu iyo marayaa waxaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka hortagaan derbiga ay kenya ka dhisayso xadka ay la wadaagto soomaaliya sidoo kalena ay ku soo xadgudubtay dhulka soomaaliya isagoo dhallinyarada ugu baaqay inay u diyaargaroobaan kacdoon ka dhan ah kenya waxaan leeyahay soomaaliyey qof kastaa oo soomaali ah illa uu leeyahay baa la jebiyey ciid uu leeyahay baa lagu soo xadgudbay waxaa ku soo xadgudbayna waa dal duulaanho doonaya ciziga iyaga iyo sharafka iyaga iyo calanka iyaga baluuga inay boobaan hala baraarugo hala tooso dhallinyarada soomaaliyeed ee deegaankaas degmada badhaadhe hoos tagto oo waxaan leeyahay ilaa hoolaawa jeer kulbiyow raaskamboni waxaa weeye meesha leeyahay hoosungow buurgaabo kudhaa waxaan leeyahay toosa sidii kuwii beled xaawo iyo malkaare iyo ceel waaq ay u tooseen u toosa waxaynu leenahay waxa weeye dad sharfan oo walaalo ah oo wada dhashay oo ciidda laha tiina kaca tilaabada ay kenya dib ugu bilowday dhismaha derbiga xaduudda ay la wadaagto soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xili ay gado ka taagan tahay xiisad u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya taasi oo keentay inuu dagaal culus ka dhaco xaduudda soomaaliya oo kenya booliska magaalada cadaado ayaa bilaabay olole ay dadka shacabka ah kala shaqaynayaan nadaafadda deegaanka xili roobabka guga ay ka da'ayaan dhammaan galmudug mahadnuure axmed ayaa ka warramaya arrinkan taliska booliska degmada cadaado ayaa maantay magaalada waxa ay ka sameeyeen ololo nadaafadeed oo ay kula dagaalamayaan qashinka la dhigo hareeraha laamiga ololaha nadaafadeed uu hogaaminayay taliyaha saldhigga booliska degmada cadaado laba xidigle cali maxamed xasan cali dheere ayaa waxaa laga sameeyey fiyaalaha laamiga iyo wadooyinka waaweyn ee qashinka la dhigo taliyaha ayaa sheegaya inaysan jirin cida qashin dhigi karta goobaha maantay ololaha nadaafadeed ay ka sameeyeen sidoo kale taliya cali maxamed xasan ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka magaalada cadaado inay ka qayb qaataan ololaha nadaafadeed waxa uuna sheegay in tillaabo sharci ah laga qaadi doono ciddii ku dheerata in qashin ay dhigaan fiyaalaha magaalada iyo wadooyinka waaweyn ololaha nadaafadu wuxuu ahaa waajibaadkii naga maray dadka shacabka inaan u shaqayno nalana shaqayno ayuu qayb ka yahay waana ballan ballan qaadnay inaan shacabka kor iyo hoos si walba ula shaqaynayno una shaqaynayno iyadiin baan gudanaynay shaqadaas iyo shaqooyin kalena waa u haynaa insha allahu karim waana wadi doonaa hadii ilaahay waxaa nagala qayb qaatay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka degmada bulshada kala duwan oo dhan walba leh hooyooyin la dhalinyaro leh ganacsatada kaalin weyn ayay run ahaantii ka qaadanayeen ayagaaba deegaan laamiga iyo meelaha siyaalaha rumaanta waxaan leeyahay looma kala hayo booliskuna kaalin muhiim ah ayuu ka door muhiim uu ka ciyaaray una lahaa shaqadaas waana wadi doonaa sababo jira iyadoo loo qaacday la iskuna warsaday aanaan go-aan ku wada gaarnay inaan nadaafadda kaalin buuxda ka qaadano anagoo isku duuban sidaas joogtay cudurro jira ka hortagood badbaadiyaan leenahay laakiin inaan dadaalaan rabnaa haddii ilaahay idmo shaqadaanana waxay qayb ka tahay shaqooyinka hore socday iyo shaqooyinka ay wadaan ciidamada booliska iyo maamulka degmada intaba waad arkaysaa maalinba meela la joogaa meela laga shaqaynayaa horena way socota haddana way socon doontaa insha allahu tax wuu soconayaa ilaahay haddii uu idmo wuu soconayaa ilaa inta kaga guuleysanayno barnaamijkaas laamiga iyo xaafadaha iyo dhammaan degmada ayuu ka socdaa diyaar ayaana loo yahay wuxuu ku xusan yahay inaan insha allahu karim uga hortagno uga hortagno ilaahay baa naga badbaadi karee dhibaatooyinka iyo cudurada jira xilli roob lagu jiro wasaq badani jirto arrinkaas ayaa iyadoo laga duulayo la qaatay uuna socon doonaa ilaa xad insha allahu karim dadkaas waxaan leeyahay dantiina garta dantiina garta nadaafadu waa darrada cudur idin ag yaalla idinku dhacay weeye dhibaatay idinku tahay adinku nafacaantiina u naxa ayaan leeyahay si isku duubnaanana ugu wada shaqayno waxaanu u sheegaynaa cidii aan ku aragno nadaafad darradaas iyo qashin hor yaalla inaan xirina doono ganaaxina doono waxaan leeyahay dhammaan bulshada ugu baaqaya si naf ahaantiina wax u qabsada way og yihiin si dhowaan ula shaqaynaa ayagana ugu mahad celinaya si dhoweyna ula shaqeeyaan dadkeena bulshadeena shacabku waxaan ka codsanaynaa marka inay dhammaan hawlahaas ka qayb qaataan hadday tahay hawl amni oo aada muhiim noogu ah hadday tahay hawl nadaafadeed dhan walba waxaan ka rajaynayaa
ololaha nadaafadeed ee booliska degmada cadaadahu kula dagaalamayo qashinka la dhigayo dhinacyada laamiga iyo goobaha muhiimka ah ee magaalada ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli hadday u curtay roobka guga maamulka magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa amarad culus duldhigay shacabka magaaladaasi sheegay inay ka wacyigelinayaan cudurka coronavirus maamulka magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay soo saareen amaro la xidhiira ka hortagga cudurka coronavirus oo a dad badan ugu dhinteen qaar ka mid a waddamada caalamka qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha magaalada baydhabo ayaa lagu mamnuucay in la isugu yimaado goobaha ay ka midka yihiin hoteelada maqaayadaha iyo goobaha fadhi ku diriirka ah amarkan oo la faray shacabka magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiinta maamulka ayaa waxaa la ogeysiyey wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha gobolka baay iyo taliska booliska magaalada baydhabo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddiga dhammaystirka xeerarka doorashooyin sida uu warkan ku dhammaystirayo cismaan axmed maxamed guddiga wadajirka ah ee dhammaystirka xeerarka doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cab- cabdi maxamed zabriye qarfaan kulanka oo dhex maray wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga ayaa waxaa looga hadlaa arrimo kala duwan oo muhiim u ah dhammaystirka xeerarka doorashooyinka qaranka qodobada kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa xeerarka deegaameynta kuraasta iyo xeerarka doorashada xubnaha labada aqal ee kasoo jeeda deegaanada gobolada waqooyi ee somalilan xeerka xaqiijinta qoodada haweenka iyo xeerka xuquuqda matalaada gobolka banaadir taliska asluubta soomaaliyeed ayaa maxaabiista ku xihan muqdisho u qaybiyey agaba loo isticmaalayo ka hortagga covid 19 sida uu ku dhammaystirayo cumar axmed ibraahim taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahada cabdiraxmaan ayaa sheegay in xabsiyada dalka ay ka bilaabeen wacyigelinta cudurka faraha baan dunida ku haya ee coronavirus taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa sheegay in maxaabiista loo qeybiyey agabka loo isticmaalo ka hortagga cudurkan waxauna sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhaqangelinayaan amarka dowladda federaalk soomaaliya ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto allah ka badbaadiyo dad islaam muslimiintoo dhanna allah ka badbaadiyo annagana ilaahay idankii allaha naga badbaadiyo waa cudur xun ilah waa noo keeni tan cudurka baabkiisa waa saa tan kale awaamiir dowladda sare ka soo baxdaa jirta la leeyahay afar iyo toban beri shan iyo toban beri ma aqaan oo maalmo tiradaas leh laba toddobaad waa laba toddobaad ha la joojiyo isu tagga iyo haddaan ilaahay booqashada maxabiista isu tagga ummadda soomaaliyeed oo dhan oo bulshada meelaha bulshada sida maqaayadaha masaajidyada waxaasoo dhan ha la joojiyo ilaa ay heer madaxweyne madaxweynaha ka hadlay ra-iisul wasaaraha ka hadlay juhdi badan geliyey oo dhex maray ku wareegay weliba u diyaariyey dowladda waxay u diyaarisay goobo oo karantiil haddii la arko arrimaha noocaasa dadka lagu karantiilayo isbitaalka martiniya ka mid a xero kala ka mid a meelo kaleo guryo kala ka mid a waxaasoo dhan dowladdu ma fadhido madaxweynuhu adeecaduu ka qaylinaya ra-iisul wasaaruhuna meeshuuba dhisahayaaba waaba ordahayaaba garoonkayaa kasoo degay oo maanta arlo kale ka yimidaa la leey waa la baadigoobaaya ummadda macnaha waxaa laga fakerayaa inay ummadda soomaaliyeed badbaado waxaa kaloo nagula wacyigeliyey dhakhaatiirtii ugu waaweynay dalka sidii maaragtay ka hortag loogu sameyn lahaa inaan la isku neefsan la isu soo dhowaanin la isa salaamin waa kastaan u malaynaya in faraha la iska dhaqo jeermiska waxaasoo dhan saabuunta lagu dhaqo saas loo dadaalo waxaasoo dhan kulli dhakhaatiirta ka hadasha waa loo bandhigay ummadda soomaaliyeed nin walba sidii looga hortegayo waa loo bandhigay annagana intii baan ka midno tii baan ku dhaqmayna iridkaasaan taaganna booqashadii baan joojinay waxaa kaloon joojinay dadkii kaleo aradan soo gelgelayay askariga iridka hataa meesha waardiyey markuu iridda ka gelaya alaabbaa joogto dhakhaatiiraa joogto waa la baaraya nimaan la baarin hataa iskama gelaya xitaa waardiya baabka taasaan ogna haa waa jiraan cuntaday ku cunaan caagagibaa safan waa gurmad xoog laha jira hay-adaa xitaa alaab keenay baalahan maaragtay hadday wax dhacaan nin walba sayna isugu neefsan dadka hataa banaanka shaqeey geedahan yaa loo keenay oo sanka la gashanayo macnaha niman dhallinyaro ah oo la yidhaahdo u shaqeeya dhallinyarada waxbarashada maaliyada miya maaqaan magac noocaasa wato alaab bay u keeneen hay-adaa keenay a c r c ka mid tahay saabuuntii baa la keenay wixii o dhan baa la keenay adigu dadaal badan baa lagu jira maxbiista waa loo dadaalaya guud ahaan intaa waxaa ku dhan warka habeen aad kala socoteen raadiyo cadaado wadajir caawaha idinkugu warramayey saabiriin xasan maxamed iyo anigoo ah weliba maxamed axmed aadan waxaa ka qayb qaatay cismaan iyo cumar dhanka farsamada waa haashim warkan warka xiga intaynu mar kale dib ugu kulmayno waa bahdi warka habeennimo oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo